الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa xalaqadii lixaad oo ka mid ah xalaqaadkii faraa'idka ee musalsalka ah waxaan ku soo jirnay dadkii ehlu ehlufaradka ahaa dhaxalkoodii ehlufaradka waxaan ka dhignay toban baan ka dhignay maadaama ay markii cadadkooda caadi loo tiriyo ilaa kow iyo labaatan ay gaarayeen markii tirada saa loo basdhinayo tikraar baa ku jiro oo qofkii labada nasiib ama wax ku dhexlaayay baa la kala tirinayaa marka markii la badiyo kow iyo labaatan bay gaarayaan laakiin toban baan ka dhignay sideed baan soo qaadanay laba ayaa noo dhimanaa al-abu waljaddu aabbihii ayaan caawa gelaynaa oo ah kii sagaalaad dadkii ehlufaradka ahaa ama asxaabulfuruud aabbuhu saddex si unbuu wax ku dhexlaa saddex xaalo ayuu noqonayaa dhexalkiisu farad inuu wax ku dhexlo casabo inuu wax ku dhexlo farad iyo casabo labaduba inuu ku dhexlo saddexdaa qaybood buu noqonayaa aabo farad markuu wax ku dhexlaayo waa hadduu meydku ka tago ibni ama ibnul ibni aabbuhu hadduu noqdo maca ibnin ow maca ibnil ibni yarisu bisudus sudus unbuu qaadan waana farad basa unbuu leeyay farad unbuu leeyay lianna ibniga ayaa casabo noqonayo ama ibnu ibniga casabo weeye markuu odaygu faradkiisa qaato isaga iyo wixii kale oo la jiro ibnigu markaa waa casabo marka aabbuhu hadduu noqdo maca ibnin oo maca ibnil ibni farad buu qaadanaya sudus buuna wax ku dhexlayaa waa ehlu farad un markaa wax kale ma noqon karo xaaladda labaad wuxuu noqonayaa casabo waa casabo un keliya farad uma baahno markaa kuma kuma dhexlaya casabo bas wax ku dhexlaya markuu casabo wax ku dhexlaayo laba xaaluu noqon haddii uu noqdo keligii meyd baa dhintay oo aabihii keliyu ka tegay bas wax kalaba ma jiraan xoolihii o dhan wuu iska wada qaadanay waa casabo aabo aabo meyd baa dhintay oo aabihii iyo maalan hooyadii ayuu ka tegay ama nin buu ahaaye aabbihii iyo zawjadiisii buu ka tegay gabar bay ahayd oo dhimatay aabbaheed iyo zawjkeedii bay ka tagtay ehlu faradkaa kale oo aan ib aan binto iyo bintu sulbi iyo bintu ibni aan ahayn binto aan ahayn meydku dhalay iyo midda awguyi aan ahayn oo ehlufarad kale hadday la jiraanna casabo keliya wax ku dhexlaya macnihii waxaa weye dadka kaloo ehel faradkaa waxoodii qaadanayo asagu farad wax kuma dhexlaya casabaan ahay unbuu leeyahy masalan haddii aabbihii hooye un meydku uu ka tago labadiisii waalid hooyada tulusekeeda unbay qaadani inta kale aabbaha iskale waa casabo markaa isagu farad markaa wax kuma dhexlaya ayey oo kale qof baa dhintay oo ayeydiis iyo aabbihiisu ka tegay ayeyda suduskeeda unbaa la siini inta kale waa casabo isagaa casabaynaya zawjaa la jirto awlaad meesha ma joogaan rubaceedii unbay qaadani isagaa casabaynay waxa soo haray zawj yacni zawj baa la jiro naskiisi uu qaadanayaa odaygu markaas waa casabo keliya casabo keliya wax ku dhexlaa macnihii waxa weeye markuu keligii noqdo maalkii wuu wada qaatay haddii uuna dadka kale ay faradka ay la jiraan oo ayn ahayn binto ma aha bintu sulbi ma aha bintu ibnina ma aha dadkaa kale ina faradkaa la jiro masalan zawjaa la jirto zawj baa la jiro ummaa la joogto jaddaa la joogto meydka uga markaana waa casabo laakiin wixii soo haruu qaadanay casabo keliyuna wax ku dhexlay xaaladda saddexaad farad iyo casabo labaduba ku dhexlay farad iyo casabo iyo labadu ku dhexlay waa qasab inuu faradka maro markuu faradkiisa wax ku qaata kadib haddana casabadu labadaba wuu ku dhexlayaa oo masalan meyd baa dhintay oo wuxuu ka tegey aabbihii iyo hal gabaroo u dhalay gabadhu waa ahlunis sooma aabuhuna dee waa ahlu sudus meesha walad baa jooga mar hadduu walad joogo gabadha aabuhu sidiisa markaa wuxuu noqonayaa yani faradku marka hore wax ku dhexlayaa marka lix baa lagu dhisayaayo gabadha nis baa la siinayaa asagana qori buu qaadanayaa markaasuu haddana labadii soo hartay buu haddana yuu bilcasabati ku qaadanaya marka farad buu wax ku dhaxlay iyo bitacsiibi labadu hadduu gabadhbu meydku uu u yahay awow u yahay wiilkiisu dhalay hadday tahayna waa sidoo kale un niskii unbay qaadani odayguna sudus buu qaadani markaasuu haddana labadii soo hartayna casabani buu ku qaadan yuu ku qaadanaya waxaa la mid laba gabdhood hadday yihiin sulusaan unbay qaadanayaan asagana suduskiisi buu qaadanay qoriga soo haray wuu casabaynaya haddana wuu casabaynaya qoriga soo haray marka bilfardi wa bitacsiibi labaduba inuu ku dhexlo wey labaduba inuu ku dhexlo nin baa wuxuu u yimid xajaaj binu yuusuf buu ahaa baa la yidhahdaaba xajaaj binu yuusuf baa wuxuu weydiiyey imaamkii la ohan jiray shacbi taabicigii weynaa shacbi la ohan jiray ayuu wuxuu weydiiyey nin baa qofaa dhimayd baa dhintayoo wuxuu ka tegay gabaruu dhalay iyo aabbihii gabaruu dhalay iyo aabbihii maruu lix baa lagu dhisayaayo gabadhu nisba yaa la siinayaa intaa soo hartayna aabbaha qaadanay inta soo hartayna maalka aabaa qaadan waa saxoo markii dhinac laga fiiriyo dee qorina sudus buu ku qaadanaa labada kalena casabani buu ku qaadanaa sooma marka gabadha niskeedii baa la siin inta kalena aabbahaa lagu yidhi imaamkii taabi shacbi baa ku yidhi markaasuu yihi asabta almacnaa wa akhda'ta suura xagga macnaha waa saxiix laakiin siaad masalada u dhistay waa khalad buuri maadahdid lix baa lagu dhisiyo gabadha nis baa la siini aabbahana hal qori oo sudus uu leeyahay markaa kadib haddana baaqiga casaba ku qaadanaya macnaheed xaqiiqada masalada marka la fiiriyo waa saa laanna farad iyo casabu labadu ku dhexlaya marka imaam shacbi wuxuu yihi akhda'tu wa asaaba alamiir anigu waan gafay amiirkaa saxa wey yani way isu imaanaysaa masaladu oo hadda markii qayb qaybka xaggeeda markii la waa isku mid laakiin waa in taswiir alla helo inuu aabbuhu labaoji wax ku dhaxlaayo ehlu farad faradnim faradna wuu qaadani waxa soo harayna wuu casabayni wey haddaan dad kale meeshii joogin oo casabo ah inta soo hartay haddana wuu casabayni wey macnihi hadday dad kale oo casabo ah joogaanna dee asaba shuqulku wal markaas faradkiisa unbuu qaadani marka marka aabihii saddexdaas xaalo wax ku dhexlaya farad keliyu wax ku dhexlay hadday awlaad joogaan weli awlaadda weliba waxaa la rabaa inuu yahay wiil waa inuu yahay ibni maca oo ibnil ibni hadduu la joogo sudus ma soo dhaafayo odaygu sudus ma soo dhaafay laanna wiilkaas waa casabo wiilkaasa xijaabi karo yaa xijaabayo casabanimo asaga meel usoo maraayo male ibni iyo ibnu ibni hadday joogaan hadduu midda labaadna casabo keliya wax ku dhexlaya farad maba aadayaba bitacsi bas waa markuu keligii noqdo mayd baaba keligii ka tegay aabihii bas uu ka tegay waa casabo xoolaha dhan u qaadan ama ehlu farad kalea la jiro laakiin binto iyo bintu sulbi maaha macnaa binto iyo bintu ibni maaha bintu sulbi iyo bintu ibni maaha ehlu farad kalea la jiro ummaa la jirto jaddaa la jirto zawjaa la jiro zawj baa la jiro kuwaas tansuuraynayna kaasna waa casabo faradka ka qaybgeli maayo asagu farad wax ku qaadan maayo casabaduu sugayaa laakiin casabada marka iyaga waxooda la siiyo wixii soo haru qaadan labadaa suurana waa casabo markuu keligii noqdo iyo markuu ehlu farad baa la jiro laakiin ehlu faradkaa la jiro binto iyo binto ibni ma aha xaalada saddexaad bilfardi watacsiibi buu ku dhaxlay farad iyo casabo labaduba oo markay binto la jirto ama binto ibni waay hadday la jirto binto keligeed hadday la jirto lix baa lagu dhisayaayo isaguna markaa waa ahlu sidis isaguna waa ahlu sudus oo yani walad hadduu meeshii joogo asaga waa ahlu sudus wiil hadduu joogo unbu casabada ka celin lahay gabadhu markuu nasiibkeeda qaato wixii soo hara asagaa casabayni wey macne marka lix baa lagu dhisay gabadh nis bay qaadani odayguna qori buu qaadani oo bilfardi buu ku qaadani labada kalena bitacsiibi buu ku qaadani labada qoriga kala soo hara bintu ibni hadday tahayna waa la mid bintaan hadday yihiin laba gabdhood uu meydku dhalay ama laba gabdhood awow u yahayna waa isla mid oo suluthaan unbay qaadanayaan labada qoriga soo hartay qorina suduskiisana uu farad buu ku qaadani qorina casabani buu ku qaadani labada qori soo hartay hadday bintu sul bintu ibni iyo bintu yani bintu sulbi iyo bintu ibni hadday yihiinna waa saas oo kale sulutaanki unbay isku kamila yani midda bintu sulbiga ahayd nis bay qaadani midda bintu ibnigana qori bay qaadani sulutaan bay isku noqonaya takmilatu sulutain odayguna qorina bisudusna wuxuu ku qaadanayaa qori buu ku qaadanayaa faradnimo ah qoriga soo harayna casaba ku qaadanaya waa sida marxaba odayga dhaxalkiisi waa waa intaas awowgii baa saaray aljad jadku aabbuhu la dhaxal noqdaa xoogaa aabbuhu wuu ka sadbadan yahay mooyaane wuu ku dhadhow yahay intii aabbuhu galay inbuu asaguna galaya awowga waxaa xijaabi kara un aabbaha asaga iyo meydka qofka u dhaxeeya unbaa xijaabi aabbo unbaana udhaxayn karo awowga aabbo unbaa ka sokeeyo meydka ka xig hadday awowyuhu tacadudaan oo laba iyo saddexe u noqdana aabbaha unbaa xijaabi awowga oo dhan aabbaa xijaabo hadday awowyo isku soo haraana midba midku ka dhowyuhu xijaabaya awowgii koobaad iyo awowgii labaad baa isla joogo midka labaad wuu dhacaya awowgii labaad iyo kii saddexaad baa isla joogo ka lab ka saddexaad wuu dhacaya wahaakada awowba awowba ka sokeeya unbaa xijaabi laanna darajuu ka sokeeya meydka uga dhow yahay aabba hadduu joogana awowyaalka oo dhan way dhici hadday awowyaal isku soo haraana midba midku ka dhow yahaybaa waa sida ibnu ibniga saa unbuu isu xijaaba isaga naftiisa ibnu ibniga midka ka sokeeyo midka u dhow unbaa waa dhaxal kale ka ka shisheeya waa la- waa la xijaabaya leanna uu ka dhow yahay leannahu aqrab ila lmayit midka uu ka dhow yahay marka awowguna waa saa sudus buu wax ku dhaxlaa hadduu maca ibnin oo maca ibni ibni noqdo haddii aan dadba meesha joogin casabuu noqono xoolaha u wada qaadani ya xoolaha wada qaadani hadday gabar un la jirtana waa saas oo kale waa casabayni waa sida aabbahoo kale waa sida aw- aabbuhu wax ku dhexlaya awow marka dadka ehlu faradka ah marka toban bay ahaayeene halkaasay noogu dhammaadeen dadka ehlu faradka ah toban bay ahaayeen maxaa nidhi zawjaan umma iyo jaddo waa afar binto iyo binto ibni waa lix ukhto iyo waladaa um isku qabanayna ukhto ukhta li ab abaweyna iyo ukhta li abay noqonaya dee ukhta li waladaa umna hal qayb baa laga dhigay aan wiil ahayd ama gabar ah waa sideed alaaba waljed waa toban saasaa la isugu celiya tobanka waan soo marray dhaxalkooda tobanka dhaxalkooda waan soo marray zawjaan zawjku marna nis buu qaadanay marna rubac zawjadu marna rubac bay qaadanay marna thumun hooyadu saddex xaalay wax ku dhexlaysa sudus thuluth thuluthulbaaqi jaddo ayay sudus unbay leedahay iyadu faradka unbay kula mid tahay hooyada labada xaal oo kale kuma kula mid maaha waa afar binto keligeed hadday noqoto waa dhis laba gabdhood iyo kasii badanna waa thuluthaan kadalika bintu ibni waa la mid hadday mid noqoto waa nis oo bintu sulbi ayna joogin hadday laba iyo kasii badan noqoana waa thuluthaan bintu ibni bintu sulbi iyo bintu ibni hadday isla joogaana bintu sulbiguna waa waa nis bintu ibniguna waa thuluth waa sudus ban waa sudus thuluthaan bay isku kamilayaan binto iyo bintu ibnina waad garata lan dhaxalkooda wax iska caadi binto hadday hal noqoto waa nis hadday ka bataanna waa thuluthaan kadalika bintu ibnina waa saab markay keliyoobaanna bintu sulbiga unbay la mid yihiin ama banaatu sulbigay la mid yihiin hadday isla jiraanna saasoo kale hadday thuluthaanka bintu sulbigu buuxiyaan laba gabdhood iyo kasii badan oo meydku dhalay hadday joogaan kuwa uu awoog u yahay meesha ka baxayaan lanna thuluthaankii la buuxiye moogta waxaa ku dhaxlayaan male markay hal gabara joogto markayna waxba joogin meydka gabar u dhalay ilmahusa dhalaysu joog iyo markay hal gabar joogto bay dhaxal ka soo galayaan gabdhaha awoga looy markay keligood noqdaanna sidii kuwa meydka u dhalay wax u dhaxlayaan hal mid hadday tahay waa nis ka badanna waa thuluthaan binto iyo binto ibni dhaxalkooda waa saas ukto shaqiiqo iyo liab wey uktadu hadday keligeed noqoto waa nis iyo dhex qaadanaysaa keligeed meydka hal gabar oo la dhalatay nis bay qaadan hadday labo iyo kasii badan noqdaana thuluthaan bay qaadanayaan banaadka iyo ixwadu akhawaadka gabdhaha akhawaadka iyo banaadku waa isku dhaxal waa isku dhaxal lianna tashbiiha qur-aanku labadooda uu isku shabahay waa isku mid aayaatulmaariis waa is- markii la isku shabahay hadday wiilal iyo gabdho isla jiraanna waan soo sheegnay ayaduna sida midku ilmaha u dhalay awlaada wiilal iyo gabdhaha sidoodoo kale weeyo nida kan casabay noqonay wiilasha casabo ka dhigo saasay u dhexlayaan laakiin hadda helfaradka waa laga hadlayaa gabdhaha walaalaha hadday mid tahay waa nis hadday laba iyo kasii badan noqdaanna waa thuluthaan ama mid liaba ha noqoto mid aabihi hooye ha noqoto hadday labadu isla jiraanna midii shaqiiqa ahayd aabihi hooye umeydka lahayd iyo midii aabaha lahaydna tanna waa nis taa kalena waa sudus thuluthaankaay isku kamilayaan wahaakada hadday kuwan meydka aabihi hooyeba la ay laba iyo kasii badan noqdaan thuluthaankii buuxiyaanaya kuwan liabkaa dhaxal male leanna thuluthaankii waa la buuxiyey ukta waa sidaa ukto iyo akhawaad waladaa um waladaa um wiil iyo gabar wuxuu doono ha noqdo hal dhaxal buu asagu dhaxalka waladaa umku ma kala baxa asagu laba xaaloo bu wax ku dhaxlay hal qof hal hadduu noqdo ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo hal hadduu noqdo waa sudus iyo wax ku qaataa hadday laba iyo kasii boqdaan noqdaan thuluth bay qaadanayaan wiil iyo gabarna waa isku mid hadday laba gabdhood yihiin ma kala nasiib badno hadday wiilal wada yihiin waa isku mid gabdha hadday wada yihiin waa ka- hadday isla yihiin laba wiil laba gabdhood afar qori unbaa looga dhigi ma kala dhaxal badnaaye waladaa um labadaa bu wax ku dhaxlaa hal hadduu noqdo waa sudus laba iyo kasii badanna waa thuluth Ah, fahum shurakaau fi thuluth wey fahum shurakaau fi thuluth thuluthkay wadaagsanayaan waladaa um waladaa umna dhaxalkiisa waa kaa marka maxaan haynaa sideed sooma aabbo saddex xaal wax ku dhaxlaa farad keligiisoo sudusa waa markuu ibni maca ibni ibni la jiro casabo keligeed inuu wax ku dhaxlo markuu keligii noqdo ama yacni aabba iyo wuxuu ka tegay meydku iyo hooyo ama aabba iyo zawjuu ka tegay ama aabba iyo zawjuu ka tegay hadday la jiraan wixii soo haru qaadani waa casabo unbu wax ku dhaxli binta hadday la jirto ama bintu ibni hadday la jirtana laba xaaloo wax ku dhaxli ama bintaan ay la jiraan bintaan ama bintaya libni hadday la jiraan gabdhahaas meydka uu dhalay ama kuwa ugu ahaana laba xaaluu wax ku dhaxliyo sudus oo farada bilfaradi iyo bitacsiibi marka hore faradku wax ku qaadanayo sudusa markaasu wuxuu soo hor haddana casabayn awowgu dhaxalka aabbaho kalu raacaya ee dhaxalkiisa asalka nasiibkiisa faradkiisa asalka waa sudus yo ugu qaataa leanna aabbuhu dhaxalka soo gelinayay aabbaha nasiibkiisuna waa sudus faradka wuxuu ku leeyahay aabbuhu waa sudus awowgu sudus baa ku dhaxlaa taana waa mujmacun caleyh haddii dad kale la waayo uu casabayni sida aabbaho kale ama wixii soo har uu qaadanayo ehlu farad waa tobanka ah dhaxalkooduna waa sidaa haddaan qaybti kale hadda toban baan ka dhignay ehlu farad qaybti kale ee kow iyo labaatankeed haddaan tirino leanna labada tira inaad isku fahamtaan la doonaya waxaa laga yaabaa markii la hadda tira ehlu faradku waa toban in lagu yidhahdo waa kow iyo to- waa kow iyo labaatane ha tobanoo leed in lagu yidhahdo laga yaaba markii kow iyo labaatanka laga dhimayo usuusha muqadarada ahee qur-aanka kusoo aroortay lixda farad wax lagu dhaxlo dadka wax ku qaadanaya nasiibkoodii baa laysku daray مثلا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن وسديدة نص شن بaa wax ku dhaxasha شhan ayaa wax ku dhaxasha nis الزوج والبنت وبنت الص- يعني بنت صلب وبنت الابن والأخت أخته وشقيقة عمل لأبها مركي كري نقط أمدي بحل إنه بنت كلجير بنت ابن كلجير أخته شقيقة أو كلجير وأبيه يلا لأب كلجير يزوجك شن تاسع وحقول على شن ما een thuluth thuluth iyo wax ku dhaxlo laba um soomaalia thuluth ummo iyo walada um shantaa laba ku dar rubac yaa wax ku dhaxlo zawj iyo zawjo zawj maca alwalad zawjo maca cadami alwalad ku dar ثمن يا وحق رحل زوجه مع الولد أما الزوجات وطبعا صمع ثلثان يا وحق رحل أفر بنتي الصلب بنتين وبنتي الابن أختين شقيقتين وأختين الأب أي لما قبلوا ذا ميت كل علي ثلثان بيقادم لما أو يهي مكتري ثلثان بيقادم saddex meelood laba meelood laba gabdhood oo walaalihiiso abii hooye luu ka tegay laba gabdhood oo la aabuhu ka tegay afartaasna sulutaan yaa ku dhaxla afar iyo toban sooma sudus yaa wax ku dhaxla faradu sabcatin wey toddoba toddobaa wax ku dhaxasha ummo sudus bay wax ku qaadataa jaddo ayay sudus bay wax ku qaadataa aabbo al-abu sudus bay wax ku qaadataa waljaddu sudus wax ku qaataa bintu ibni maca bintu sulbi sudus bay ku qaadana waaxid min walada um sudus wax ku qaataa ukhta liab maca shaqiiqa sudus wax ku qaata waa toddoba toddobada haddii afar iyo tobankii loo geey meeqa waay kow iyo labaatan kow iyo labaatan marka lagu leeyahay dadkii ehlu faradka furuushan muqadarada wax ku qaadanaya umbaa la isku daray laakiin tikraar baa ku jira hadda masalan rubaca zawj iyo zawjaa wax ku qaadata way soo noo noqonayaan zawjku niskana wuu ku jiraa rubacana wuu ku jiraa zawjadu thumunkana way ku jirtaa rubacna way ku jirtaa way ku jirtaa Een, ثلثانك أفرت وحكو قاتو دوان كتغينا مركان توانك كتغينا لأنه حوي بنتو بان كسو قادنا بنتو أميد كدالي هذا يكبتان ثلثان إني قادنا يا وكدالي بنتو يعني بنتان بنتي الابن اختان شقي- شقيقتان واختان انت اصلا ما سو غابن waxaan leenahay binto iyo ukhtaan ku soo gaabineen afartii tulitaanka ku dhaxlo ee meesha ka dhacay oo dhacay rubac oo laba ka tuurnay iyo tulitaankii afartii wax ku dhaclayso oo tuurnay meeqa way lix ba halka ka baxaysa thuluth waan soo celcelinay hooyo yani way soo noqnoqonaysaa sudusna way ku jirtaa sulusna way ku jirtaa hooyadana halka tiri meeshaana mid baa ku baxaya waladaa umkuna wuu noqnoqdaa asaguna marna sulus buu qaataa marna sudus buu qaataa halka tiri uma iyo rag halka tiri meeshaan labaa ka baxay sideed soo ma waa sideed Mm. marxaban Mm. Een, marka kow iyo labaatan sideed laga gooyo meeqaa soo hareyso meeqaa soo hareyso saddex iyo toban saddexdaa inay dhacaan way weliba suduska a suduskaas ay ku jiraan saddexda kale marxaban Mm. aabbo ayay marxaban marka sidaa markii loo tiriyo oo tirada laasaas loo tiriyo nasiibka ay wax ku qaadanayaan la isku daro kow iyo labaatan buu noqonay tiradu way badani laakiin haddii la isku celiyo haddii la isku celiyo toban bay noqonayaan dadka elfarska wax ku dhaxla waa tobanka ama tirada isku dardaro waa kow iyo labaatan ka mid kastaba ha noqotee ehlu farasay wax u dhaxlayaan hadda baratay dadka asxaabu furuudka waa dadka mid walba nasiibka wax ku qaatana waad garanay Mm. mid kastaba hadda ehlufarada haddii lagu weydiiyo hooyaa joogtaa lagu leeyahy hooyo maxay wax ku qaadataa maxay wax ku dhaxashaa waa inaad garato markiiba sudus bay wax ku qaadataa hadday awlaad joogaan awlaadday meesha joogin sulus bay qaadani walaalo tacadud haddayna joogin aka ama sulusu baaqi bay qaadani laba masale unbay ahayd qaraaweyn ama cumariyatayn sulusu baaqi bay qaadanaysay nasiibkeeda waa taqaana zawji aad joogto markiiba waad garani maca alwalad miyaa mise maca cadam alwalad haddii awlaad baa jooga lagu yidhahdo sumun bay tegi ilmo ma jira zawjka xaas- xaaskiisa keliyuu ka tegay rubac bay leedahay zawj markiiba waad garan jaddo ayadu sudus bay wax ku qaadataa hooyo markii la waayo unbay dhaxal qaadani sudus unbayna qaadan haka jad aabbihii aabba muxuu wax ku qaataa haka farad buu qaataa marna casab buu ku qaataa mar labaduu isku darsanay dhaxalkoodii markaa garanta ehlu farad markii lagu weydiiyo ehlu farad markii lagu weydiiyo dhaxalkiisaasaad fahamsa marxaban waxaan marka raacinaynaa oo noogu xiro xujbiga waxa la yidhahda say isu xijaabaan baa haddana muhiima inaad garato dadkan ehlu faradka markii lagu yidhaha meyd baa dhintay oo dadkaasaa joogo say u kala horeeyaan waa inaan garanno say isu xijaabayaan xijaabku laba nooc way horta xujbigu xujbu xirmaan iyo xujbu nuqsaan baa la yidhahda nusqaan waxa weeye meydka asagoo dhaxalka loo diidaynin nasiibkii dhaxalka ee nasiibkii yacni xoogaa dheefta badnaa waa laga riixiyo kii kalaa la geyni masalan zawj laba xaaluu wax ku dhexlaya soo ma owlaad hadday joogaan maxaa loo xagee loo riixaya rubac owlaad haddayna joogin nis buu qaadana owlaad baa jooga maanta xujbu nusqaan baa la yidhaha waa la riixay fiir dadka xujbu nusqaanka galaya oo dhan waa dadka aan xijaabka caadiga aan u geli karin xoogaa la nusqaaminaya nasiibkii niskaa baa laga nusqaamaya rubac baa la geeyay awlaaddaa riixday wey waladka ama walad waladka yaa riixaya zawjada saasoo kale ilma hadduuna jirin rubac bay qaadan lahayd haddii awlaad jiraan thuman baa loo riixaya ummadoo kale hooyada hadday awlaad aysan joogin waladu walada uusan joogin walaalo badan oo meyd kala dhashana uu joogin thuluth bay qaadan lahayd sudus baa loo riixay maanta walaalaha joogo awlaad baa joogo oka sudus baa loo riixay marka xujbiga maxaa la yidhahdaa xujbu nusqaan baa la yidhahda waa la nusqaamin meydka dheefti weyneed baa laga nusqaamin xujbiga kale waa xujbi xirmaan dhaxalka dhan baa laga joojinaya qofkaa kas qofkaa kale asagoo joogo waxba ma dhaxli kara way macnaa xujbi xirmaan baa la yidhaha kaa xujbi xirmaan baa la yidhaha marka markay dadku isu wada yimaadaan dadku markay isu wada yimaadaan waxa weligood aan la xijaabi karin rag iyo dumar markii la isku daro waa lix marnaba lama xijaabi karo ma dha ma dhacayo oo maxay yihin azawjaani walabawaani walibnu walibnatu a labadii isqabtay cid ka xijaabi karta ma jiro awlaadatan xoogaa dheefta un bay kaa yareen nasiibkana ka raxeen kaa kala geena mooge dhaxalka uma diidi karaan labada isqabtay cid dhaxal ka xijaabi karta ma jiro ninkii xaaskiis zawjaan abawaan labadii waalidoo meydka dhalayna lama xijaabi karo nasiibka waa laga yaran karaa oo sudus baa loo riixi karaa laakiin lama xijaabi karo leanna meydka ayagaa dhaleen waa hooye iyo abo zawjaan iyo abawaan soo afar maa ibni iyo ibna ibni iyo ibna ama ibni iyo binta meydka labadii can canuga uu dhalayna wiilka iyo gabadha uu dhalayna cidna kama xijaabi karto wiilku waa casabo gabadhu haddii keligeeda nisbay qaadan lahayd hadday gabdho badan yihiin tulisaan bay qaadeen hadday wiilashii gabadh gabadh wiilkiis la joogaan casabo wiilkaaba casabo ka dhigayo lida kari mid waxad ayuu qaadanaya lixdaa horta lama xijaabo dadka kale way dadka la riixriixaye oo meydka laga hor istaagayo marka masalan rag oo kale aabbo iyo ibni iyo zawj saddexdaa lama xijaabo ragga soo shan iyo toban may ahayn shan iyo toban soo ma ahayn saddexdaa horta lama xijaabi karo dadka kaloo soo haray waa la xijaabi awow aabbaa xijaabay ibnu ibni ibni baa xijaabay ah ah yaa xijaabay waladaa um akha kala qaad owlaadda kuwa xagga hooyada waladaa umka waxaa xijaabayo walad iyo waladu walad iyo ab iyo jad waladaa um intaas hadday joogaan waladaa um waxaa dhexlaay meydka dad baa la hooyaa mar hadaad maqasho afartaa waa iska ilaali afartaa ka fiir meydku owlaaduu dhalay ma joogaan wiilal iyo gabdho waxay doon ha noqdo owlaad wiilkiisu dhalay ma joogaan wiilal iyo gabdho waxay noqdaan ha noqdo hadday walad ama waladu walad hadduu joogo ka meydka la hooyada ah dhaxal male weli gabar wuxuu doonaa noqdo walada um walad iyo waladu walad baa xijaabi aabba iyo awowna waa xijaabi aabba iyo awowna waa xijaabi maxaa yeele aayadda kalaalay ku xirtay walada markuu walada umka walaalahan wax dhaxlaayo kalaalo kalaaladana waxaa la yidhahdaa man laa walada walaa waalida la kalaala sideeda a meyd dhintayoo walad iyo waali midna aan lahayn marka walada um dadka xijaabo waa taqaana marka waabad garan kartaaba haddii meyd uu meesha yaallo ilmo la hooyaa la jooga mar haddii lagu yidhaahdo afartaasun fiiri owlaaduu meydku dhalay ma joogaan hadday joogaan wax ma dhexlahay mayaa lagu yidhi wiilkiisu miduu dhalay ma joogaan wiilaliyo gabdhana waa isku mid owlaad baa laleeyahy mayaa lagu yidhi wax wiilkiisu dhalay ma joogaan aabbihii meydka dhalay ma joogaa maya awowgii ma joogaa maya khalaas dhaxalkay soo gelaya markaa laakiin afartaa hadday joogaan wax ma dhexlay waxaas meesha ka saraday gadaal danbay joogaan kuwaas goor goor dad wax dhaxla la waaye waay adeer waxbuu dhaxlaa laakiin eedda wax ma dhaxsho adeerka markaan soo tirinayna waan cam waan soo marnay laakiin eedda dhaxal male marxaba ah shaqiiqa meydka aabbiya hooyaba la-ah saddex baa xijaabta alibnu wa ibnu libni waalabu saddexdaasa xijaab karta walaalka walaal meydka aabbiya hooyaba la-ah waa wiilka lahadbaa laga hadlaya wiilka meydka aabbiya hooyaba la-ah walaal ama walaalo badan ha noqde saddexdaa hadday joogaan dhaxalka ma soo gelaya meydku wiiluu dhalay midu wiilkiisu dhalay iyo aabihii saddexda hadday joogaan walaal xag buu istaagaya saddexdaa markii la waayo uu soo fadhiisan awogu ma xijaabi karo lanna way siman yihiin way siman yihiin soo ma marka aljaddu maca alikhwa wuu la dhaxlayaa asagoo isla dhaxlaan labadaas ma xijaabi karo marka wala hadday saddexdaa la waayo walaalkii aabihii hooyaba lahaba marka meesha soo fadhiisanayo kii la aabbaha ahaa meydka la aabbaha walaalkii la aabbaha afar baa xijaabaysa saddexdii haddaan soo sheegnay kii aabihii hooyo laha xijaabtay iyo kii aabihii hooyada lahaa baa ka horeeya haddana bahma dhaxashaa leyle meydka wuxuu ka tegay wiil aabbihi hooyaba laa iyo mid la aabba kan aabbihi hooyada laha dhaxale kan aabbaha laha xale meesha ka baxa leanna meydka dhintay iyo wiilka kana isu dhow qaraabadan aabbihii hooyadabaa meydkay usii dhoweysay ninkaa laba dhinac buu kala dhashay oo aabbihii hooyuu leeyahay waa dhowaantaa wey waxa laysaga loo kala ugu hoos maraya marka meydka kii la aabbahana yaa yaa xijaabo afar baa xijaabta meydka wiilka aabaha la ahay yaa xijaabayo alibnu wa ibnu libni walabu walahu shaqiiq akhi aabihi hooyo la marka aa mid aabihii hooyo la uuna joogin kii la aabbaha baa meesha soo fariisanay midka la aabbaha marka asiguna yuu xijaabaya ibnulakh buu xijaabaya wiil adeer loo yahay meesha maanta waxaa isla joogo nin meydka la dhashay oo walaal la aabbo keliya ah iyo wiiluu adeeru yahayow nin ay aabbihii hooyaba isku ahayeen u dhalay kan walaalkiisa ha ka sokeeyo laanna walaalka wayuu leeyahy kana waa adeer buu tegaya mogta kan ha ka sokeeyo aabbaha walaalka xijaabayo ibnu akha duu doono shaqiiqba ha la ahado walaalkii le aabbaha markuu meesha ka baxo marka ibnul akh oo shaqiiqa meeqaa xijaabtay markaa shan baa xijaabta ibn اlakh ashaqiiq meeqaa xijaabaysa alibnu waibnu libni wاlabu wاlahu shaqiiqu wlahu lab afartaasa ibn akha oo shaqiiqa xijaabay ibnu akh oo liab ana lix baa xijaabaysa shanti kaas xijaabtay iyo ibnu akhi shaqiiqa alcamu alcamu adeerkii meydka aabbihiis aabbihii hooyaba laha camkii shaqiiq aha toddobaa xijaabaysa lixdii ibnu akha oo liabka ah xijaabtay iyo asagii waa toddobo toddoba camkii waxaa xijaabaya toddobo iyo adeer wax dhexlaya waa adeer markuu wax dhexlaya waxaa weeye ibni uu meydku dhalay ma joogo ibnu ibni ma joogo aabbo ma joogo akh shaqiiqa ma joogo akh liaba ma joogo ibnu akh shaqiiqa ma joogo ibnu akh liaba ma joogo waa toddobadaa markii la waayo adeer wax dhexlay toddobadaa markii la waayo camkii liabka ahaana sideed baa xijaabaysa toddobadii adeerka aabihooda la xijaabtay iyo asagii sideed baa xijaabtay ibnu cam baa haddana la gelaya ibnu cam ibnu cam oo meydka aabihiis aabihiis hooyisku ahaayeen wiilkiisii baa soo horay midkii liabka ahaa wiilkiisii baa ku xigay intaasay ku dhamaateen wal walmuctiq baa soo haray muctiqna casabadii baa xijaabayso midka wax xoreeya casabatulcatiiq qofka la xoreeya casabadiisi casaba waxaa la yidhahdaa ragga gabdho walaalo ana gabdhuhuna mar bay casaba noqdaan markay binto iyo wax la jiraan alwaqtu maca albinti casaba oo maca albanaati casaba casaba haddayna joogin wax meydka oo dhaxlo oo casaba oo dhaxlaba hadduu uuna joogin khala hadduu joogo markaa muctiq waxba dhaxlo muctiq marka loo baahanaya waa markii meydka wax dhaxlo la waayo casaba loo waayo farad maalkii wada qaatana la waayo marka say isu xijaabaan garata marka waa muhim xijaabkuna waa muhim markaa dadka ehlufaradkaa markaa dadka casabada iyo ehlufaradka markaad markala barato waxaa ugu horeysa horta dhaxalka in la barto dadka wax dhaxlo meeqa way cadadkoodu waa shan iyo labaatan shan iyo toban raga iyo toban dumara meeqaa casabo ah meeqaa ehlu farada dee kala saar ragga afar unbaa ehlu farad ahayd kow iyo toban waa casabo dumarkana hal midaa casabo ka waa muctiqada wey sagaalka kale waa ehlu farad marka afar iyo sagaal haddii la isku daro saddex iyo toban hal iyo kow iyo toban haddii la isku daro laba-iyo toban marka dadkan wax dhaxlo ee shan iyo labaatanka ah laba-iyo toban waa casabo saddex iyo tobanna waa helo faro waa inaad saa u taqaan haddii tiri lagu yaana waa inaad tirin karto maxaa yeele helo faradku sagaal waa xagga dumarka haweenku toban ubay ahaayeen muctiqada basa casabo ka sagaal kale waa helo farad raggana dee saddex baa helo raggana afar baa helo faradka ah afar baa ilfaradka alaba waljadu wazawju iyo walahu min alummi so intaa ma waa afartaasa marka wax dhaca iyo ehelfaradka marka ehelfaradku markaa saddex iyo toban bay noqonaya labiyo tobanka kow iyo tobanka ragga ah iyo muctiqadii gabadha gabdhaha xaggood kadib labiyo tobankaana waa casabo labiyo tobankaana waa casabo horta dadka wax dhaxlo tiradooda saa ogo ehelfarad iyo ehlu faradkii haddana leanna casabadu waa iska dhibeertahay dadka sidiisa waa casabo haddii lagu yidhaahdo hadduu keligiis noqdo maalka wada qaadani hadduu dad ehlu faradba joogan ehlu faradka wixiina qaatuu leeyahay meesha ka baxa markay xogaagooda qaataan buu xakaysay casabo horta asagu wax iska dhibeer wa leanna maalka inuu wada qaato hor istaago wiilkaa ka mid a ibniga asagu waxa weeye horta dadka intooda badan ba wuu xijaabi dad yar baaba wax la dhaxlaayo laga yaabaa zawj iyo abaweyn iyo labadii waalid iyo marka xoolaha inuu wada qaato iyo wixii soo hara inuu qaato casabo waa iska dhaxalkiisu waa iska saa in wax loo dhisa iyo qori wax ku dhaxlay iyo uma baahna asagu dadka ehlufaradkaa unbaad nasiibkoodana taqaana waa tii aan had soo marayno ehlufaradkana inta ehlufaradka tiradoodii furuusha ay wax ku dhaxlaan waa lix siday wax ugu qaataan taana oga markaa siday isu xijaabaan haddana markaa dadkii wax dhexlaayay iyo ehlfarad iyo casab waxay keliyiin aad ogaato oo mid walbaba ehlfaradkuna su wax ku dhaxla aad ogaato haddana say isu xijaabaan baa muhima leanna markii lagu yidhaha mayd baa dhinto dadkaasaa joogo dadku ehlfarad iyo casabo iyo laysugu jiraa say u kala horeeyaan oo isu xijaabayaan haddana waa inaad taqaano waa inaad taqaano marka xujbiguna saas xujbigu waa xujbu xirmaan iyo xujbu nusqaan xujbu nusqaanku waa uun yacni in xoogaa nasiibkii laga yareeyo qofka labada nasiiba uu ku dhexlay kii dheefta badnaa unbaa laga yaraynaya kii kale wax ku qaadanaya laakiin xujbu xirmaankaa muhina yani qofka marka siday wax u yani isu xijaabaanna waa sidaa saasay wax isu xijaabaya marka xujbigu saas oo isaguna muhim yuu u yahay wey insha allah waa darsigeeni lixaad ama waa xalaqadii lixaad oo cilmiga faraaisha ka mid a insha allah caawa intaas ayuu noogu joogaya wsala allahuma wasalama calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin